فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كالفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضان aqoontiyo garaadka iyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay على الله عنه بتوبيخ علي waa toddoba iyo tobanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol labiiyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah lix iyo labaatan sano oo ka soo wareegatay xasuuqii ka dhacay bosniya ee lagu laayay dad badan oo muslimiin ah maxaad kala socotaa xasuuqaas warbixin muhiim ah oo qodobkaas ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inshaa allah inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xalqada lixaad ee tixanaha qasasun min attaariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal xubintii ma ogtahay ayaan ka marneen ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka lix iyo labaatan sano ayaa ka soo wareegatay xasuuqii ka dhacay bosniya ee lagu laayay dad badan oo muslimiin ah haddaba maxaad kala socotaa xasuuqaas mahad cubayd ayaa warbixin muhiim ah oo qodobkaas ku saabsan soo jeedinaya
Pravac potočan! Pravac potočan i bratunac, nemoj se zaustaviti, hajde! Treći ispred mene, skroz, hajde!
جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايف يدا ومخالب للجارحات تعاد bosniya iyo hersig waa dhul dhaca koonfurta iyo koonfur bari qaaradda yurub waxayna ku dhex taalaa dhulka balqaan la isku yidhaahdo iyo sidoo kale bartamaha dowladdii ka dhigneed yuqhusulaafiyadii hore sarayiifo ayaa ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn ee bosniya iyo hersig magaalada mostor ayaana ah magaalada labaad ee ugu weyn dhulka bosniya iyo hersig haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonnaa xasuuqii foosha xumaa ee lagula kacay muslimiinta bosniya iyadoona bishan gudaheeda ay xasuuqaas ka hadleen qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee ka badbaaday xasuuqaas aan kala sooca lahayn إني هنا في حالة لا تحسد maalmahan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatan sano ka hor xasuuqii serbanika ee lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux kuwaas oo ahaa muslimiinta bosniya waxaana ku jiray waayeelo haween iyo carruur iyadoona xasuuqaas ay geesteen ciidamada serbiya ee bosniya waana mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee soo maray caalamka qarnigii labaatanaad bishii julaay ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii markii magaalo dhacda bariga bosniya ee serbanika gacanta ay ku dhigeen ciidamada serbiya waxaa halkaas isaga qaxay ilaa iyo laba iyo toban kun oo ka mid ahaa dhallinyaradii iyo raggii magaalada iyagoona aaday kaymaha si ay u helaan mandiqad aamin ah muddo lix maalmood ah ayayna ciidamada serbiya ku raad joogeen dadka muslimiinta ah iyagoo gacanta kusoo dhigay kumanaan ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa waxayna ku toogteen fagaaro weyn gaalkii hogaaminayay ciidamada serbiyiinta radko maladiiji ayaa ka hor inta aysan laynin dadka muslimiinta ciidamada u sheegay inay beegsadaan deegaanada muslimiinta si ba-anna u duqeeyaan ilaa dadka halkaas ku sugan ay waali ku sigtaan lana gaaray wakhtigii ay ka aargoosan lahaayeen dadka muslimiinta ah بالأمس أشرع في سراي فولدا ومخالق للجارحات تعاني Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika.
maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo tobankii julaay kun sagaal boqol sagaashan iyo shanta waxaan joognaa deegaanka sirbneeka ee serbiya waxaan doonaynaa inaan deegaankan hadiyad uga dhigno shacabka maalinta uu dhacayo dabaaldegga weyn ee sirbiyiinta waxaa la gaaray wakhtigii aan ka argoosan lahayn muslimiinta turkida uguna argudan lahayn dadka deggan mandiqadan تأبدوا جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايف يدا ومخالب للجارحات تعدد واليوم يبدأ جولة محمومة قصفا هنا وهناك روح تصعد قصفا هنا وهناك روح تصعد قصفا هنا وهناك روح تصعد buugaag badan ayaa laga qoray xasuuqii ay gaaladu u geysteen muslimiinta bosniya waxaana buugaagtaas ka mid ah midka lagu magacaabo codadka seerbanika waxaana lagu soo bandhigay sheekooyinka dadkii ka badbaaday xasuuqii bosniya waana buuggii ugu dambeeyey ee ka hadla xasuuqaas iyo markhaatiyaashii badbaaday ee la sii daayay bishan buuggan ayaa soo koobaya hadallada dadkii ka badbaaday xasuuqaas wuxuushnimada ah wuxuuna ninka qoray sheegayaa in ay go'aansadeen in ay la fadhiistaan dadkii soo badbaaday islamarkaana ka duubaan sheekooyinkii ku saabsanaa xasuuqa sidaasna ay ku timid fikradda buugga taas oo socotay muddo shan sano ah waxa uuna noqday buuggii ugu horreeyey ee si faahfaahsan looga hadlo xasuuqii muslimiinta bosniya mid ka mid ah dadkii ka soo badbaaday xasuuqii ka dhacay bosniya islamarkaana ka mid ah dadka wax ka qoray buuggan cusub ayaa sheegay in qoristiisa ay u mareen dhib badan ugu dambaynna ay ku guulaysteen inay soo bandhigaan bosniya ayaa ka mid ahayd jamhuuriyaddii ballaarneyd ee yuguslaafiya taasoo ka koobneed toddoba dowladood oo hoos tegayay nidaam shuuci ah kana mid ahaa dowladihii ugu awoodda badnaa qaaradda yurub waxayna dowladahaas kala ahaayeen karaweeshiya serbiya bosniya hersafiina slofiina montenegaro masedoniya iyo kosofo horaantii sagaashameeyada ee qarnigii labaatanaad ayay dowladahan bilaabeen inay kaga soo hoos baxaan nidaamkii yuguslaafiya bosniya ayaana ka mid ahayd kuwii qaatay go'itaanka ay kaga baxeen yuguslaafiya waxaana arrinkaas ka biyadiiday qaar ka mid ah siyaasiyiintii serbiyiinta bosniya wakhtigaa wixii ka dambeeyey ayay ciidamada serbiyiinta bosniya oo taageero ka helaya xukuumadda serbiya iclaamiyeen dagaal ka dhan ah muslimiinta bosniya waxaana dhacday isirsifaynta barakicinta iyo kufsiga loo geystay haweenkii muslimaadka ahaa ee bosniya waana xasuuqii ugu xumaa ee aan ka sheekaynayna oo ka dhacay magaalada serbanika kaas oo lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux oo muslimiin ah gaboodfalladii ugu xanuunka badnaa ee xilligaas dhacay ayaa waxaa ka mid ah in ciidankii serbiyiinta ay si wadar ah u laayeen ragga sidoo kalena ay kufsi wadareed u geysteen haweenkii muslimaadka kadibna ay u laayeen si jamaaci ah waxaana intaas dheer in ciidamo ka socday holan oo qayb ka ahaa kuwa ay qaramada midoobay geysatay halkaas ay muslimiin badan u gacan geliyeen ciidanka serbiya kuwaas oo xasuuq aan kala sooc lahayn ka waday magaalada
أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر أحقا قصة الإحراق والتجديع qadiyadda muslimiinta bosniya iyo hersig ayaa ka mid ah qadaayaadka mucaasirka ah ee muujinaya wejiga dhabta ah ee reer yurub kuwaas oo isku kaashada dhibaataynta aqaliyad weliba oo muslimiin ah meel weliba ha joogtee inkastoo aanay ahayn waqti sidaas usii fog xilliga ay dhaceen dhibaatooyinkan xanuunka badan haddana qaramada midoobay iyo dowladaha sheegta xuquuqul insaanka ayaa shaada ka daawanayay dhibaatada dhacday intaas oo keliya ma ahane xitaa way taageereen dhibaatada loo geystay muslimiinta gunaanadkii waxaan wax la hilmaami karo ahayn wacdarihii ay dhigeen muslimiinta muhaajiriinta ahaa kuwaas oo isaga kala tegay daafaha caalamka halkaasna u nafiiray si ay u difaacaan walaalahooda muslimiinta ah ee dhibaatada arxandarrada ah loo geystay يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixaad ee warbixinada tixanaha ah ee aan ugu magacdarnay qasasun min ataariikh iyadoona xalqadan looga hadlayo taariikhda saxaabiga jaliilka ah ee maxamed bin maslama waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى dadku waxay la yaabeen habdhaqanka mid ka mid a muslimiintii ansaareed kaas oo horey u sii qaatay seeftiisa isagoo doonaya inuu ku garaaco buurta uxud ee ku taallay duleedka magaalada madiina waxa uu ahaa ninkaas aadka u xooggan mid maariin ah waxa uuna ku garaacayay dhagxaantii buurta saarneed seeftiisii oo ku haystay labadiisii gacmood ee aadka u xoogganaa ilaa laga dareemo gariirka dhagxaantaas marka uu ku dhufto seeftiisa sidoo kalena jabjabka iyo faniinka dhagxaanta meel kasta u duulo waxa uu ku garaacaya seeftiisa buurta sida isaga oo doonaya inuu burburiyo buurta uxud ilaa seeftiisii ay afka ka jajabtay waxa uuna ku dul fakerayay in muddo ah seeftiisii oo afbeeshay ka hor inta uusan ku laaban gurigiisa iyo magaalada madiina si uu uga qaato halkaas wixii alaab u taallay isagoo uga gol leh inuu dhammaan dadka ka dhex baxo si uu uga fogaado inuu ka qayb qaato dagaaladii fidnada ahaa ee muslimiinta u dhexeeyey iyo inuusan seeftiisa ku daadin dhiig muslim si kastaba ha ahaatee يروي الحاكم والبيهقي والطبراني وابو شي... وابن ابي شيبه وغيرهم باسانيد ضعيفه ي- يعضد بعضها بعضا عن ابي برده قال مررت بالربذه فاذا آه، فسطاط فقلت لمن هذا الفسطاط الفسطاط الخيمه فقلت لمن هذا الفسطاط فقيل لمحمد بن مسلمه فاستاذنت عليه فلما دخلت قلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان يعني أنت عندك مكانة عند الناس فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت فقال له محمد بن مسلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فاذهب بسيفك إلى أحد فاضربه أحدا بسيفك يعني حتى تكسره واكسر نبلك وقطع وترك واجلس في بيتك فقال قال محمد بن مسلمة فقد كان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ سيفا فاستنزل سيفا كان معلقا في عمود الفسطاط فاستنزله فاخترطه فإذا سيف من خشب فقال قد أم قد فعلت الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت هذا أرهب به الناس seeftaas waa seeftii uu siiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam si uu ugu soo fuliyo howlgalladii gaarka ahaa ee aadka u adkaa hogaamiyahaas xooggan ee maariinka ahna waa saxaabigii weynaa ee moxamed ibnu maslama mas-uulkii ama hogaamiyihii wardoon ee dowladdii islaamka iyo amiirkii camaliyaadka gaarka ah ee waqtiyadii nabiga sala allahu calayhi wasalam abubakar iyo cumar intaba waxa uu ahaa ilaaladii gaarka ahayd ee nabiga sala allahu calayhi wasalam oo weliba marnaba ma faaruqi jirin waxaa la sheegaa meeshii aad ku aragto hashii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa jooga oodan ka waayeynin moxamed ibnu maslama had iyo jeer waxa uu ku dheganaa hogaankii daabaddii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay u dhigantaa shaqadii moxamed ibnu maslama ee wakhtigaas waxaa maanta loo yaqaano ilaalada gaarka ah iyo madaxa wardoonka ama istikhbaaraadka isagoo had iyo jeer ilaalin jiray dushana kala socan jiray dhammaan howlgalladii ciidanka habeen iyo maalinba sidoo kale waxa uu qaban jiray mujrimiinta dhagarta la maagan dowladdii islaamka isagoo shaqadiisu ahayd wiqaa'i ama waxaa loo yaqaano xooraansi intaas keliya kuma ekayn shaqooyinkiisii balse waxa uu qori jiray waraaqihii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu diri jiray qabaa'ilka isagoo markuu warqadda dhammeeyo gadaal ka raacin jiray waxaa qoray moxamed ibnu maslama waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam u xil saari jiray inuu ka hortago dhagaraha cadowga iyo inuu edbiyo cid kasta oo muslimiinta shirqool iyo khiyaano la maagan waxayna keeni jirtay heybadiisa iyo laftiisa oo aad u weyneyd in cadowga allah ay ka argagaxaan markay arkaan gaar ahaan yuhuudda markii ay yuhuuddii reer banuqurayda nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo dhammaan muslimiintii qiyaameeyeen maalintii qaswatul axsaab kadibna nabigu sala allahu calayhi wasalam hareereeyey ilaa ay dhammaantood isdhiibeen waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu xil saaray kuwii qawanada ahaa moxamed ibnu maslama si uu u mariyo waxa uu ka qabo sharciga allah markaas kadibna wixii rag ahna wuu xirxiray halka dumarkii iyo carruurtiina uu gees u soocay waxa uu ahaa moxamed ibnu maslama mas-uulkii sirdoon iyo kan istidlaaca ee dowladdii nabiga sala allahu calayhi wasalam mana ahayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam mid meel weerar ah ilaa waxa uu u diri jiray moxamed ibnu maslama si uu usoo indhaindheeyo ugana war keeno waxa meeshaas ka jira sidoo kale waxa uu aruurin jiray xogta cadowga si ay uga qayb qaadato naafaynta cadowga marka la weerarayo sidoo kale moxamed ibnu maslama wuxuu dabageli jiray wulaadda iyo cid kastoo la tuhunsan yahay shaqadaasna waxa uu hayay ilaa khilaafadii cumar ibnu khadaab waxaa xusid mudan in wulaaddii wakhtigii cumar ay aad uga argagixi jireen marka uu soo booqdo moxamed ibnu maslama sababtoo ah waa sirhayihii khaliifka umana yimaado ilaa arrin weyn maahane run ahaantii lama soo koobi karo howlgalladii ciidan iyo kuwii amni ee uu fuliyey moxamed ibnu maslama wakhtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo kuwii uu qaaday wakhtiyadii abubakar iyo cumar intaba howlgalkii ugu horreeyey ee uu fuliyo waa kii uu ku qaaday shaacirkii yuhuudeed kacab ibnul ashraf kaas oo run ahaantii dhibay allah iyo rasuulkiisaba yuhuudigan liita waxa uu gabagiisa qurunka ah ku caayi jiray gabdhihii muslimaadka ahaa ee wakhtigaas intaa keliya kuma ekaynine waxa uu u dheelmaday qurash xaggeeda si uu ugu dhiirigeliyo inay soo weeraraan nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo dowladdiisii curdanka ahayd intaas kadib waxaa yimid qaraarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa yaa iga kaafinaya kacab ibnul ashraf waxa uu dhibay allah iyo rasuulkiise markaas kadib waxaa istaagay geesigii maariinka ahaa ee ka mid ahaa carabtii farakuturiska ahayd ee islaamka ka hor magaca moxamed loogu wanqalay ama loo bixiyey waxa uuna yidhi moxamed ibnu maslama rasuulkii allow aniga ayaa fulinaya shaqadaas kama soo wareegin maalmo qura ilaa uu u dhaqaaqo moxamed ibnu maslama howlgalkii waxa uuna keenay madaxii kacab ibnul ashrafkii mujrimka ahaa waxaa u soo dhuuntay safkii muslimiinta koox quraysh ah kuwaas oo doonayay inay kediyaan muslimiinta goor habeen ah oo ay hurdaan waxay ku baraarugeen qoladii shuftada aheed ee doonaysay inay muslimiinta kediyaan koox soo jeeda kuna roondaynaysa mucaskarkii muslimiinta waxaana hogaaminayay moxamed ibnu maslama islamarkiina qoladii reer qurasheed waxaa laga qabtay isweer dhammaantoodna waa la wada xirxiray moxamed ibnu maslama waxa uu nabigu sala allahu calayhi wasalam amiir uga dhigay ku dhowaad konton iyo kowsariyo waxa uu moxamed ibnu maslama ka soo aruurin jiray sadaqada walaayaadka islaamiga ahaa ee xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uuna nabiga sala allahu calayhi wasalam kala qayb qaatay dhammaan duulaanadiisii marka laga reebo tabuuk markaas oo uu nabigu sala allahu calayhi wasalam uu xil saaray jabhaddii ilaalinaysay magaalada madiina xilligii abubakar waxa uu ahaa moxamed ibnu maslama mas-uul sare oo ka mid ahaa hogaamiyaashii dagaaladii lala galay murtadiinta xilligii cumar ibnu khadaab markii uu dheeraaday xisaarkii ama go'doomintii masar ayuu u diray halkaas katiibo dhammaantood geesiyaalna furayaal ah oo uu amiir u ahaa moxamed ibnu maslama waxaana ku jiray ciidankaas asubayr ibnulcawaam hadafka katiibadaas loo diray ayaa ahaa in marka reer masar ay arkaan raggaas ay horay iska dhiibaan sidoo kale khaliifkii cumar ibnu khadaab ayaa u magacaabay moxamed ibnu maslama baaraha guud ee dowladdii islaamka ama waxa loo yaqaano mas-uulka amniga ee dowladii islaamka waxa uuna kormeeri jiray dhammaan walayaadka si oo u hubiyo inay dadka cadaalad ku kala xukumayaan iyo in kale waxa uu geeriyooday moxamed ibnu maslama allaha ka raali noqdee bishii safar sanadkii afartan iyo saddexdii hijiriyada sidoo kale waxaa jira riwaayad kale oo sheegaysa sanadkii afartan iyo lixaad waxaa la dilay moxamed ibnu maslama wakhtigii khilaafadii mucaawiya ibnu abi sufyaan isagoo toddobaatan iyo toddoba jir ah waxaana dilay nin reer urdun ah waxaana janaasadiisa ku tukaday marwaan ibnulxakam waxa uu ka tegay muddadii uu noolaa safaxaad dhalaalaya kuna astaysan halgan iyo howlkarnimo
ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأسته وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبسته waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma og tahay dhegaystow jaabir bin cabdilaah aabihiis iyo saxaabiga camar ibnuljamuux lagu wada aasay hal qabri ma og tahay safarkii ugu dheeraa ee bani aadam gala inay ahayd dheelmintii nebiga sala allahu calayhi wasalam ma og tahay dhegaystow inta goor ee nebiga sala allahu calayhi wasalam uu cumraystay inay ahayd saddex goor
وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأسته وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا